haatan kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo haysaa sahre cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad maanta ku maqli doontaan go'aanka dhowaan ka soo baxay laanta qaxootiga u qaabilsan dowladda kenya ee ah in dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida ah ee jooga magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku jiraan in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qaxooti soomaaliya barnaamijkeennan maanta ayaa su'aalo ku saabsan amuurtani oo ugub ku noqotay dadka qaxootiga ganacsatada iyo kuwa deegaanka isugu jira ee ku dhaqan magaalada nairobi waxaa qaybgalaya oo aynu ku wada jeexjeexi doonaa maxamed ibraahim cilmi oo ah wasiirka horumarinta gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo jooga magaalada nairobi sheekh maxamed cabdulqaadir oo ka mid a culimmada iimaamka ka ah masaajidada xerada qaxootiga ee dhadhaab oo isna ku sugan isla xerada dhadhaab maxamed cali nuur ameerika safiirka soomaaliya ee dalka kenya oo jooga nairobi xasan shira sheekh guddoomiyaha dallada difaacayaasha xuquuqda aadanaha afrika oo isna jooga kanada iyo weliba xildhibaan aadan barre ducaale oo ka mida mudanayaasha laga soo doorto deegaanka waqooyi bari ee dalka kenya ee baarlamaanka dalkaasi dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka waxaanse ugu horrayntii siinayaa wasiirka ee wasir haddii aan bal kugu bilaabo adigu dareenkaaga go'aankan ka soo baxay dowladda kenya ee ah in dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida ah ee jooga magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya xerada qaxootiga ee dhadhaab sidee baad u aragtaa arrintayda waa arrin unjaraidka iyo maar dad ay ka hadleen ma ogiye shay maaragtay gobolka wasiiraha la keenay oo oo la mari ma aha waxaan qabnay shir kulan ah oo u yeeray prime minister raila amolo odinga iyo wasiirka ku shaqo leh dadka maaragtay qaxootiga ku shaqo leh iyo business community-ga islii kulli aan kulanay wasiirka maaragtay immigrationka wuxuu ka cadeeyay meeshaas qaladka oo markii security problem dhacaa loo loo qaato maaragtay refugeeska dhibkaan keena leeyahay inay qalad tahay oo maaragtay hadalaha dhawaan socda inay qalad yihiin uu meesha ka cadeeyay waxaa la dhahay inay guddi ra-islii ay suubiyaan iyo ayaga ay kulmaan ooy dhibka idaa si lagu xalin lahay ay la imaadaan todoba beri gudaheed waayahay oo dadka xun waxay ka aadaanba in la doono inayn laga dhigin ama qabiil loo yeelin ama diin loo yeelin ama refugee aan la dhihin dadka wax halaynaya maadaama qofkii wax halaynaya waa criminal laakiin sidaad ad u ogtihiin duweynaha idilba markay wax dhacaan waxaa waxaa la subiyaa profiling ama dada maaragtay la saaraa ama refugees waaya la dhahaa ama maarata si america ka dhacday muslimiin waaya la dhahaa oo dhiba dhibaa dadka dhexdiisa ka dhaca marka aniga taasay ku dhicin inay guddi oo sarikaasha dawladda oo intelligence ku jirta oo bolice ku jirta iyo odayaashii islii ay kulmaan oo guddiya hagaajiyaan oo dhibaatooyinka si looga baxo ayaa la goosta waayahay go-aankan wareegtada ee ka soo baxay ee qaybta u qaabilsan dowladda kenya ee dadka qaxootiga ah xaggee buu ka yimid yaa soo saaray haddii dowladdu ay leedahay anagu wax caddayna oo go-aana oo naga soo baxa ma jirto waxaan rajaynaya waxaan umalaynayaa dad maarata saraakiil oo ma amniga security maadaama islii dhibaato badan ka dhaceen oo wasiirkaaneen oo ka hooseeya kasoo baxday taasna hadda wadahadalkaasa ka socda waxaan u wareegayaa sheekh maxamed cabdulqaadir oo isagu ka mid a dadka qaxootiga ah ee soomaaliya ee ku sugan xeryaha dhadhaab bal ugu horreyntii adigu waxaad ka mid tahay indheergaradkii dadkaasi ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab dhibaatooyinka ugu badan ee dadka qaxootiga ay ka cabanayaan waktigani maxay tahay bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacdu walaalay dhibaato badan baa dadka haysta kolley sida aad og tahayba qaxooti markii aad tahay dee nin waddankiisii ka qaxay oo waddan kala tegey dhib badan baa la kulmaya dhibaatooyinka hadda dadkan xeryaha qaxootiga haysta waxaa ka mid aha dadku waxay iskaga jiraan xabsi kor ka furan meel lama aadi karaan meel looma danaysan karaan waa dhibaato waxa ibni aadamka noloshiisa iyo caqabo weyn ku ahaa oo tasiilaadkii dadkii ay ku gaari lahaayeen meelihii laga soo danaysan lahaa magaalooyinka wuu ku adag yahay ta kale dhibaatooyin kale oo ay la qaybsanayaan waddanka ayaa jira oo xagga nabadgelyada ah taas oo ayaga aad moodid inay aan dad looma ooyaan oo kale sidii wixii ka dhacay hadda xerada xeryaha qaxootiga ifo ama dhagaxley oo kale markii wax ka dhacay dhibaatooyin dhibaatada in halkii in la baado oo ciddii dhibkan ka dambeysay iyo ciddii la odhan lahaa ayaa dadkii saf lagala maray oo caruurtii iyo haweenkii iyo dhallaankii iyo wixii o dhan baa dhibaatadii loo geystay marka waxaa la odhan karaa qaxootiga dhibaatooyin badan baa haysata oo baaxad badan waxaa haysta sidooda kale dadku waa dad aan daryeel caafimaad oo fiican haysanin waa dad aan daryeel kale oo ibni aadamka ama bulshada ay u baahnayd iyo adeegyadii kale aan haysanin weeyaan waa dad xero qaxooti ku jira oo runtii dhibaato baa haysataay tu hadda la koobi kara ama la tirin kara maba ahaba safiirka soomaaliya ee dalka kenya ayaan haatanna aadaya maxamed cali americo dowladda kenya waad aragtaa dhowr jeer waxa ay cabasho ka muujisay qaraxyada iyo dilalka iyo dhibaatooyinka ammaan darre waayadan soo kordhayey waxaa jira dad fara badan oo la xirxiray safaaraddu waxa ay had iyo goor sheegtaa oo keliya in dadkaasi ay soo daysay ay ugu baaqayso elyanka inay samaystaan iyo kaararka qaxootiyada iyo wixii la halmaala maxay dowladdu u qabanaysaa oo intaasi ka ballaaran xisaan waa mahadsan tahay marka hore aad baan usoo dhaweynaya hadalka kasoo yeeray wasiirka cilmi annaga safaarada soomaaliyeed ama dowladda soomaaliya maalmihi ku dambeysay waxaan aad ula hadalnay dowladda kenya oo waxyaabahan hadda la sheegayo oo raadiyaasha laga maqlay sida wasiirka sheegana aanan ahayn wax ka soo baxay dowladda kenya waan soo dhaweyneynaa hadeertaan wasiirka soo sheegay annaga haddaan nahay dowladda soomaaliyeedna wixii dhacay qaraxa iyo dhibaatooyinka ka dhacayana anaga aad baa ugu xunnahay laakiin markaas waxaan ka xunnahay kasii xunnahay in la abaaro dadka soomaaliyeed ay degan xeryaha qaxootiga oo iyaga lagu adeeyo inay waxaa ka dambeeyaan annaga waan la shaqeynayna waan la shaqeynaa dadka soomaalida qaxootiga ah oo degan sida sharciga ku degan kaala ka haysta in xaqooda lagu tuntana kaala kama naqanayno dowladda soomaaliya dowladda kenya waa wada shaqeynayaan waana ka xunahay laakiin waxa weeye dadka qaxootiga ah xaqooda in mataqaan la ilaaliyo ayaa waajib oo muhiim ah waa hagaag haatanna waxaa nagu soo biiray xasan shire sheekh oo ah guddoomiyaha dalladda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee afrika xasan shire waad mahadsan tahay waad kusoo dhowaan doontaa barnaamijka qodobadaada haddiise aan mar kale bal wasiirka ku noqdo wasiir dadkan qaxootiga ah ee soomaalida waxa ay joogeen kenya muddo ku siman labaatan sano bilihii ugu dambeeyey qaraxyada iyo xaaladaha ammaan darre ee dhacaya maxaa keenay in ayaga loo aaneeyo oo intaasoo sannadood ay joogeen aanan oran jirin waxay wax u dhimayaan xaaladda ammaane dalka
saan runtaa waa shay qalad maalahasina adduunka iyo baniaadanka saan ognahay wasiirka maaragtay migrationka oo mudane kajuangladah maantu yidhi dadweynaha saasaa dhacdaa waana qalad markii dad meeshooda wax ka dhadhacaan oy badata maalimo hore dhib may keenin marka qarax horta uu lahay dhib ma keenin aan lasla doona ahayd marka labo laxaad way dhaceen mid waxaa waaya shicibkii oo isku kacay oo maaragtay soomaalidii oo idil oo kenyaanka ay ku jiraan loo arkay dad dhibkan keeneen maadaama al-shabaab ay ka imaanayeen marka hore soomaaliya laga filinayo waa shay aan rasmi ahayn oo qalad ah laakiin way dhacday laakiin waxaan ugu baaqayaa shicibka saddex walxaad oo hadda ay subiyaan inay yeelin mid waxaa waaya inay laaluush bixin maxaa yeelay laaluushka haddaad badisa ku marka hadda bixisa galabta daro lagu soo qabana marka dhibaatay keeni midda labaad adoo wax qalad haddaad og tahay haddaad adi cabsanaysa odayaasha maaragtay business community ku sheeg ayaga dadkaa soo soo bixina midda kale waxaa waaya inaa yeelin maaragtay aad isu arkin maaragtay inaad wadani adi ahayn oo dadka hadda haddaad qaxooti tahay meel lagu dacwooday qabtaa booliiska hadda waxay qabtaa police oversight commission la dhaha gobolkeenana qofku ku leeyahay haddaan la dacwoonin oo qofku u arkin xuquuqdiisa in loo loo gudbaayo uu sheeginin marka banaanaha un baa lagu ay dadka ku koobaligelina markaasna in lala diriro oo lala jihaado mudane wasiir tillaabadan oo cambaareen iyo dhibaato ku noqon karta kumanaan dad qaxootiya ma tahay dowladda kenya inay ka laabato waxaan qaybayaa shirkan oo ka imaaday oo todobaberi gudaheed solution doona la dhahay inay jawaabta kasoo bixi doonto waxaan aadayaa maxamed cali america muddo badan ayay dadkani dhibaatooyinkan ay soo noqnoqonaysay ee maxaan ku rahdaa ah in ay qayb ka yihiin sida la sheego qaraxyada ka dhacaya dalka kenya iyo xaaladaha ammaan darro adigu ma kula tahay sidaas inay u jiraan wax wasiirka warkiisa wuxuu ku bilaabay wuxuu wuxuu yidhi na go-aankan go-aan ma ahayn oo kasoo baxay dowladda kenya waxay ahayd go-aan mataqaana dad ay ay sheegeen go-aan la wadagaarina ma aha marka inaad taas taas la xaqiijiyaa fiican mida kale dadka in mataqana xaqooda la dhowray waa waajib waaye annaga haddaan sma soomaaliyana dowladda kenya mara badan baan kala hadalnay haddana waxaan ku faraxsanahay in maantaba dowladda ay fariisatay ee ka hayso arrintaas go-aan la gaaray in toddoba maalmood gudahooda oo ka soo baxo waxaan kaloo aan anigana aan mar kale hoos ka xariiqaya oo mara badan aan sheegnay dadka soomaaliyeedna aan ugu baaqaynaa qaxootiga ah in haddii la qabto laaluush ay dhiibin laaluushka waa dembi waa qalad inay iska ilaaliyaan annagana mataqaana waa la shaqeynayna in xaqooda aanan lagu waayahay sheekh maxamed baan u gudbaya sheekh maxamed dadka qaxootiga ah ee soomaaliyeed maxaa ku jaban haddii ay tagaan ama ay dib ugu noqdaan gobollada iyo goobaha soomaaliya ee xilligan ammaanka ah sida la sheegayo ruuxna waddankiisa inuu ku noqdo wax dhiba kuma jiraan laakiin waxaa jirta dadkani muddo badan bay qaxooti ahaayeen waddankan meelo badan bay ka degeen dadka nairobi joogaay dad badan oo hanti kula baa jira oo meesha degay oo ruuxu markuu intuu soo qaxo uu waddan yimaado noqoshabu ma sahlana waa inay noqdaan waxba kuma jabna oo way fiican tahay inkastoo hadda aan la isku hadlin karin soomaaliya meel laba aan la iskaga hadlin karin laakiin haddana waxay u baahan tahay dadku si emergency looma celin karee ruuxa markii la celinhayo in jaanis la siiyo oo tartiibaad iyo nidaamka celinta la ra- dadka markii wadankooda lagu celinayo inay waxay u baahan tahay nidaam iyo qaabishin iyo si usluubaysan in loo celiyo ubaahan ma aha in la iska tarxiilo bes oo hal subaxintii ruuxa luqunta lasoo qabto la yidhaahdo wadanka ka bax waayahay dadka qaxootiga ah Ah.
farta ma ku fiiqi karaan haddiiba ay jiraan dadka geysanaya falalka ammaan darro si markaasi loo qabto ammaankii la ysula wada qabto dacallada islamarkaasina meel looga soo wada jeesto dadka lagu tirinaya inay dhowrka qof yihiin ee dhibaatooyinka ay geysanayaan horta dadka qaxootigii waa dad masaakiina saada la socoto waa dad xeryo ku jira waa dad meel aan u bixi karin oo hadduu xataa gaaris inuu aado uu damco dawladdu inay waraaq fasaxa siisa mooyaane aan iska aadi karaynin dad marka masaakiin aho oo aan waxba kala ogeyn weyaan mana ogaan karayaan dadka qaxootigu cidda dhibaatada geysanaysa iyo meeshay ka socoto iyo jinsiyaday tahay iyo meelay kasoo jeeda ma garan karayaan sababto tahay waa dad noloshooda la daala dhacaya oo nin walba caruurtiisii waxbarashadii noloshii ruuxu sidiisaba haddii uu eh, waxaa jira qaacida ah diiniyan oo almashaqa laa yushaqa la yidhaahdo ruux hadduu asagiiba rafaadsan yahay oo noloshii iyo dhibaatooyin fara badan ay haysato ma dareenkiisa iyo ogaanshihiisu aad buu u yaraanaya marka waxaan isleeyahay dadka qaxootigu eh, boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxba ma dareemi karaan waxba ma ogaan karaan waxa weeyaan waa dad ayaga noloshoodii la rafaadsan oo la daaladhacaya oo mashaakilka haysta hataa mithaal ahaan qoyskii hadda ilmo yar ka xanuunsado ama ruuxu ka xanuunsado oo isbitaalka qaxootiga oo iska liita waxba lagaga qaban kari waayo awooduu ku geysto gaarisa ama meelka ugu qaada ma laha xaalad marka xaaladiisu ay iska adag tahay oo nolol adag ku jira oo la hardamaya noloshii iyo caruurtii waxbarashadoodii la kaca kufayaay amni iyo xaaladihii iyo waxba kama dareemi karayaan mana ogaan karayaan waa hagaag ee xasan shiro sheekh ayaa khadka ku jira ee xasan shiro sheekhow ee xadgudubyadan la leeyahay dowladda kenya way geysataa xilliyada qaarkood ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights ay soo saartay ama adinkuba aad dokumenti garayseen ood haysaan maxay tahay horta marka waxaan rabaa inaan salaamo n wasiirka i- iyo safiirka iyo sheekha iyo idinkaba dhammaantiin bahda v o a n wa- horta s- dhowr arrimood baa meeshaan isku dhex yaacsan waxaan rabaa inaan ku bilaabo marka koowaad kenya dhexdeeda dadka qaxootiga ah ee soomaalida ee joogo waxaa la soo wajahnaatay maalmahan dambe horena usii jiri jireen dhibaatooyin la xiriira xagga ammaanka waxaa lasoo daristay dhibaatooyin la xiriira xagga fayadhowrka qofka iyo sharaftiisa waxaa lasoo xiriirtay in dhammaantood in brush la wada mariyo oo la leeyahay qofka soomaaliga marka la arko in loo assume gareeyo inuu yahay qof ka tirsan in dadkan argagixisada ah taasi waa mid midda kaleetana waxay tahay in eh, waxaa idan barbar socoto oo ah in haddii arrimaha noocaas oo kaleeta ay sii socdaan in ay dhici karayso markaas wixii ujeedadii ay lahayd dadkaasi maaragtay xag jirka ah oo ahaa in ay abuuraan in in in aamin darro dhex marta dadka soomaalida ah iyo dadka ke- dadka eh, maaragtay kaleeto ee la nool yihiin mandaqada taasna ay keenta markaa in maaragtay buuqa iyo dhibaatada iyo iyo rabashka uu sii socdo taasi marka waxay ku ciyaar u noqonaysaa wanaagsan in kooxahaasi rabeen inay arrintaa ay abuuraan kenya sida wasiirka uu sheegay waxay leedahay qaanuun qaanuunada ugu fiican afrika ah ay aragtigareeyeen kaasoo check and balance ama maaragtay in isfiirin iyo leh laakiin mushkilada ugu weyn waxay tahay dadka xadgudubyada geysanaya oo dowladda kenya inay wax ka qabatay ay tahay ay tahay waa dad kusoo dhuumaalaysanaya arrintaas laakiin ujeedo ka duwan leh intiina haatan nagu soo biirtayna waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadlayno go-aanka wareegtada ah ee lagu farayo dadka qaxootiga ee ku dhaqan nairobi in dib loogu celiyo xerada dhadhaab kadib qaraxyo iyo falal ammaan darro oo joogto ka noqday dalkaasi kenya waxaase barnaamijka igala qaybgalaya safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali americo wasiirka horumarinta ee dalka kenya maxamed ibraahim cilmi aadan barre ducaale oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dalka kenya iyo xasan shiro sheekh oo ka tirsan hay-adaha xuquuqda aadanaha afrika sidoo kale waxaa dhammaantoodba wehelinaya sheekh maxamed cabdulqaadir oo ka mid a culimaa udiinka xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab waayo xasan shiro sheekh maxaa loo kala saari la'yahay dadka rayidka ah iyo dadka dhibaatooyinkaas aa sheegtay inay geysanayaan dowladda ayaa mas-uul laga rabaa inay arrintaa ay ay horta marka koowaad dowladda ayay saaran tahay kenya in ay dhowrto n eh, sharafta iyo nabadda iyo xuquuqda qof kasta oo bini aadana ee ee xadka kenya ju- ku nool ay kamid dadka soomaalida laakiin waxaa kaleeto iyadana meesha taagan oo idinkana aadna la- lala yaabeen waxay tahay kenya waxay ka mid tahay wadamada markay hal arrimo qaarkood ay halis geli karto jiritaanka kenya oo dhan waa ogtihiin doorashadii kenya ka dhacday oo oo oo maaragtay shakiga gashay in labada qabiil ee ugu waaweyn kenya amba ugu waawe- oo kamida kuwa ugu waaweyn in ay qoorta inay iska jaraan ay bilaabeen oo ilaa kumanaan kun oo dad ah la laayay dhegta dhiigga loo daray ilaa marka dambeeto dadku intiisa abaabulen iska difaaceen marka en- en shacabka kenya weli maysan gaarin in qofka dembiga galay shaksiyan loo aado ee aan la aadin kooxeed marka dadka soomaalida ah waxay waxay dhibaatadaas ay u keentay inay markaa ayagana laftoodii ay gacantooda ku qaataan sharciga ay dhahaan waa iska difaacaynaa dukaamadeenii arrinteena ilaashanayna marka n eh, policingkii oo aada wiig u ah n eh, dadkii oo aan wacyigelin aan lahayn iyo arrimahaas oo kale markay dhacaan dad ku dhuumaaleysta oo waayo xasan shir halkaaga ii joog waan kugu soo noqon doonaa waxaan aadayaa maxamed cali ameerik dadku waxa ay bilaabeen inay barakacaan oo ay ka guuraan magaalada nairobi qaybo ka mida durbaba cabsida ay ka muujinayaan go-aankan warbaahinta gudaha iyo midda dibaddaba looga dhawaaqay in dadka dib loo celinayo maxaad is leedahay dadku way ku nagaan karaan ka sokow hadalka wasiirka ee ah inaana loo dhammayn go-aankan waxaan saaro waxaan aaminsanahay hadda anaga wasiirkana hadalku sheegay aad baan usoo dhaweynayna ku faraxsanahay annagana safaarad ahaanna saan sheegay dowladkiina waa la hadalnay shalayto daraato maanta ugu dambeysay intaas bay noo sheegeen in go-aankan uuna ahayn go-aan ka soo baxa dowladda laakiin markii qaraxyadooda ka dhacaan xaafadda isli ama meelaha kale ciidamada dowladda ay sameeyaan baaritaan iyo raaf ay sameeyaan dadkan soo qabtaan dadkan la kala bixiyo dadkii qofkii sharciga la sii daayo qofka sharciga aan laheenna mataqaana maxkamad la geeyo annagana dadka soomaalida aan u doodeyno ee dadka sharciga aan laheenna aan u yeerno noola yimaadaan ee qaramada midoobey qaybta u qaabilsan qaxootiga oo ayagana nagala wareego xiraha qaxootiga geeya sharci siiya dadkana waxaan mar kale u baaqaynaa inay xaq u leeyihiin dadka soomaalida ah haday yihiin qaxooti xaq bay u leeyihiin sharci baa la siinaya raaxatada ardayda markaa ku celinaya inay raaxatadaan wadanka kenya waa wad- wadan madax banaan xaq uu leeyahay in dadka ajnabiga ah soomaali kariima ah qof kastoo ajnabi ah wadankooda jooga hadii la qabto in sharci la wadiyo hadduu sharci haynin inay qabtaan ay xiraan ama ay dhoofiyaan xaq uu leeyahay kenya waxay u ogolaatay soomaalida haddii qofka uu yahay qaxoot- qaxooti yahay in loo ogolaado inuu wadanka joogo eh, ayaa loo ogolaaday laakiin taa macnaheeda ma aha waan ka joogayaa sharci la-aan marka inay dadkana ka faa'iidaystaan dowladda kenya waxay u ogolaatay kenya iyadoo qaxootiga u ogolaatay ama siisay alyanka ku joogista magaalooyinka waaweyn iyo kaararka qaxootiyada unit c r ta ee xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab ayaa misna dadkii la xirxirayaa sida ay sheeganayaan adiguba waxaad sheegtay in hadda kahor dhowr qof aad kasoo daysay xabsiyada sidaaad noo sheegtay barnaamijyo hore marka maxaa ay tarayaan kaararka qaxootiga inay dadku qaataan haddiiba la xirxirayo En waa weydiinay zaaro runta waa waa weydiinay en dowladda kenya en waxay noo sheegtay anaga wasaaradda arrimaha dibadda in en qolooyinkooda amniga ay ogaadeen inay jiraan kaarar been abuur ah oo oo oo fals ah oo dad mataqaa nabadid ah ay haystaan ama ay isticmaalaan laakiin aniga waxaan ku caddeynaya markii dadka la qabtay la geeyey maxkamadda la kala bixiyey en en kaararkoodana saxdaynaya marka la ogaaday in dadkii la soo daayey en aana la- la- mataqaana la soo daayey ayaan xaqiijinaya marka baaritaan inay sameeyaan dambi ma laakiin waxaa mar kale ku celinaya annaga haddaan nahay dowladda soomaaliyeed ama soomaaliya soomaaliyeed ee joogta waddanka kenya waxaan mar kale mar kale aan ka dhidhigeynaa aan ka xunnahay in qarax kastoo dhaco ama wax dhaco in aan ogolaan doonin ama raalli aan ka ahayn in la abbaareyo ama la bartilmaameyso soomaalida keliya dabcan dowladda kenya waa wa- dowladda wax banaan xaqay u leeyihiin inay baaritaan sameeyaan inay qof kasta sharci wadiyaan laakiin in hal en, mataqaana en, qowmiyad keliya la abbaaro qalad waayo ma raalli kama nihin waa tahay haatan waxaa naga go-ay khadkii taleefonka ee wasiirka horumarinta dalka kenya maxamed ibraahim cilmi oo magaalada nairobi kaga jira hase yeeshee inta aynu ku guda jirno barnaamijkeenan dooda ah haddii uu soo galo dib ayaynu hawada ugu soo celin doonaa xasan shiro sheekh haddaan adiga ku imaado ee dowladda kenya waxa ay ogolaadeen baarlamaankooda oo ay meel mariyeen sanadkii labadii kun iyo lixdii qodobka ogolaanaya qaxootigu inay joogi karaan gudaha dalka kenya ay ku qaadan karaan magaalooyinka waaweyn alyanka waxaa loo yaqaano ee ogolaanshiyaha qofka qaxootiga ah inuu dhaqdhaqaaq samayn karo inay guryo ku gadan karaan inay bangiyo ku furan karaan marka xilligan intaasi siday ahayd loo meel marin waayo oo dadkii la qabqabto oo la xirxiro iyagoo alyankii haysta maxay ay ka dhigan tahay Aan waxaan kuu sheegayaa dowladda kenya een, ba- mucaahadadii qaxootiga ee lagu aasaasay kun sagaal boqol eh, koob iyo kontonkii qayb bay ka tahay way ratifaagareeyeen tii africa ee qaxootiga iyo maaragtay iyo dadka i d b da ah dowladda kenya dadkii ugu horreeyey ee saxiixa ratifaagareeyay ka mid tahay tan hadda aa sheegtay two thousand sixkii sidoo kaleeto marka in- legal infrastructure-ka ee dowladda kenya ee qayb ay ka tahay waa mid baahsan oo very liberal ah Mu- dhibaata kama taagna taas sida safiirka uu sheegana dowlad walba waxay xaq u leedahay sovereign macdama ay tahay madax bannaan in ay sharciga iyo ka dambaynta waddankeeda ee dhowrto meeshaan confusion baa taagan hadda dhibka ugu badan ee dhacay wuxuu ku dhacay muwaadin kenyaan ah laakiin muuqiisu soomaali yahay dadka soomaalida sidaan sheegana waxay ka mid yihiin shacabka kenya dhulka ugu weyn bay degan yihiin marka dhibku hadda ma ahan inta ugu badan qaxootigii keliya ma saara qaxootiga majoritydeedii waxay joogaan xeryihii dhabaab yaa marka horeba laysaga celiyey oo magaalooyinka maysan imaanin dadka dhibka ku dhacaya waa dad ganacsato ah oo soomaali asalkoodu yahay laakiin kenyaana wuxuu ku dhacayaa dad ganacsato ah oo maalgelin loo jeedo oo muuqato waddanka kule wuxuu ku dhacayaa dad qor- in- maaragtay in- in magaalo joog ah ee qaxootiya oo sharcigoodi leh amba maaragtay safaarado ay u yeerteen marka dadka shacabka soomaalida ah soomaali baa loo aaday mu- mu- muranku meesha uu ka tagayan waa taa tan kama taagna ah dowladda kenya xaq ma leedahay inay saan samaysay si kaleto wuxuu- dadka kenyaanka waxaa loo baahan yahay dadkooda madaxda ah kaniisadahooda masaajidadooda inay inta kacaan ay taagaan ay dhahaan yaan community loo aadin qof dembi galay ninkii kuuyo ah looma dili karo dadka kuuyo ah looma layn karo hadduu ninkii kuuyo ah qara- waxaan kaleetoon rabaa inaan hoostaan ka xariiqo magaalada kambala qaraxi ka dhacay iyo midkaan nairobi ka dhacaya dadka geysanaya haddii si dhaba loo baaro waa ku yaryihiin dad soomaaliya kii kambala waa la ogaa dadka lasoo wada qabtay oo idil waxay naqdeen dad ka duwan soomaalida marka waxaa la rabaa arrinta in aan lagu istaambayn shacab soomaaliyeed khalad ay dad khaasa geysanayaan arrintan oo ah xagjirku waa arrin aan haybad qabiil lahayn qowmiyad lahayn waddan lahayn fayaqabka qofka hantidiisa iyo sharaftiisa in la dhowro dowladda kenya bay dusha ka saaran tahay waayahay sheekh maxamed dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya ee sida laga dhawaajiyaba go'aan laga soo saaray in dib loogu celinayo xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab haddii ay yimaadaan awalba iyadoo xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab la sheegay inay buuxdhaafeen adigu maxay kula tahay hadday dadkaasi kusoo kordhaan tiradii hore ee dhibaata walaal wallaahi arrintaasi waa dhibaato aada u bacan bay keenaysaa dhibaatada waxay ka keenaysaa dhinacyo badan dadkaas lasoo raafayo ama lasoo tarxiilayo oo meelihii ay ku noolaayeen ay ka ganacsanayeen ay ka shaqaysanayeen dhibaato ayaa gaadhaya reerahoodii iyo noloshoodii iyo lafahoodii dhibaato badan baa haleelaysa annaga naloo keenayana dhib badan baa na haleelaya oo culayskii annaga marka horeba aan lasii ulxumayn yaa waxay noqonaysaa islaantii xaabada qaadi weyday ee xaabada ku darsatay oo kale heryaha qaxootigu waxay la ciirciirayaan ama la buuxdhaafsan yihiin intii ku jirtay hadday noqoto dhinaca biyaha hadday noqoto caafimaadka hadday nolosha noqoto dhinac kastaba marka haddii hadda la yidhahdo dad kale oo nolosha nolol ka bedelan ku noolaayo ummado dhan oo fara badan intii lasoo tarxiilo heryaha qaxootiga ala- ha loo keeno annagana dhib bay nagu tahay ayagana dhib bay ku tahay cid walba oo caqli leh ayaa garan karaysa ama aqoon leh way garan karaysaa arrintaa dhibaatada keenaysa wato aada u Way.
badan baan isleeyahay waayo aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay sheekh maxamed ee haatanna waxaa khadka ku jira aadan bare ducaale oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalka kenya waxaa khadkii uu ka go'ay wasiirkii horumarinta ee dalka kenya waxaa khadadka sidoo kale ku jira safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali nuur ameeriko oo jooga magaalada nairobi iyo sidoo kale xasan shira sheekh oo isagu ah madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha afrika oo jooga wadanka canada iyo weliba sheekh maxamed cabdulqaadir oo ka mid ah dadka indheergaradka ah xeryaha dhadhaab haddii aan ku hormaro aadan bare ducaale een haddii ay kenya ka laaban cudurdaarna aysan u samaynin dadka intaani la eg ee qaxootiga ah la celinayo ama dib loogu celinayo xeryaha qaxootiyada inay tahay dhibaato ku imaanaysa iyada horta awalan waxaan rabaa inaan sheego ee dadka dhegaysanayo ee, dowladda kenya waa dowlad ku dhaqan ee, dastuur ee, waddanka u yaalo dastuurka waddanka u yaalana awalan wuxuu ogol yahay uu muhiimad saaraya inay dowladda kenya ee, qodobada sharciyada international conventionka ay ay ansaxday inuu qayb ka yahay dastuurka waddankan u jiro arrinka hadda ay ku soo dhawaaqday ee, haddana ay xildhibaan ka soo jeedo gobolka waqooyi bari ee, dowladda kamid miihi laakiin waxaan filayay inay dowladda ay la tashatay arrimaha ay kala tashatay ururka ee, qaxootiga ee adduunka u h n c r inay dowladaha ee, deeqda siiyaan ee, ururka inay kala tashadeen hadday samaynin ee, dowladda kenya marka way ku xadgudubtay sharciyaha adduun weynaha ay u yaallo oo ay saxiixday marka waa arrin eh, khalade waa arrin dastuurka wadankana ogolayn marka waa arrin haddana wiiga soo baxay laakiin weli waa in eh, dowladda la weydiiyo arrinkan ay ugu dhaaqday kollaba waa arrimo ku ku saleeyaan eh, nabadgelyada eh, beryahan dambe eh, wadanka eh, eh, sii halaab- sii halaabaysay marka laakiin dowladda kenya awalan waa inay tixgeliso waa inay ogolaato waa inay raacdo eh, qodobada international lawska ay wadankan eh, u u saxiixay kasakow inaad laamaha amniga iyo booliiska aad ku tilmaamaysaan go-aanka inuu ka yimid dhankooda adinku ee sharci dejinta dalka ayaa tihiin wax la tashiya ma laidinkala sameeyey go-aankan arrin eh, lasoo hordhigay eh, madaxda iyo iyo baarlamanka kenya ma aho eh, welina noomay soo cabanin eh, eh, qolooyinka eh, eh, ama hay-adaha eh, u shaqeeyaan eh, eh, la shaqeeya qaxootiga Waayo.
waxayna waa arrin hadda cusub waa arrin dowladda waa in ay ay soo bandhigto waxaa ku qasbay inay eh, sharciga noocan oo aan u malaynayo inuu eh, sal ku lahayn dastuurka waddankan waxay ugu dhaaqday waayahay ee xasan shiro sheekh adigu waxaad ka mid tahay difaacayaasha xuquuqda aadanaha afrika een kenya maxaa laga doonayaa sideedaba een ayadoo raacaysa shuruucda u yaalla qawaaniinta caalamiga ah ee qaxootiga caalamka maxaa laga doonayaa kenya inay samayso kenya waxaa laga doonayaa inay samayso marka koowaad in qaraarkan uu golaha wasiiradu gaaray ay dib uga laabato waa mid maxaa yeelay ma waafaqsana inta mucaahado amba qaanuunka wadankeeda oo qaatay mucaahadooyinkaas oo dhan oo baarlamaankuna uu ansixiyey ma waafaq ma waafaqsano waa arrin arbitrary ah oo takooraysa dad because of haybta ay yihiin amba dadka ay ka yimaadeen lama qay wadaagaan qaxootiyada kaleeto ee amba ka yimid sudan amba ka yimid burundi canada waa wadan liberaal ah oo qaxootiye aada u fara badan ay joogeen dadka soomaalida ah si gooniye ayaa loo heeb soocay sidaan horay u irina qaxooti ma ahan arrintan kuma socoto ee waxay ku socotaa xitaa dadka soomaalida asalkooda uu yahay laakiin ka mida wadanka kenya En- en, dadka sharciga ilaaliya ee kenya waxaa caado u ah sida ka dhacday suuqii oo maaragtay in gaarisa sida ka dhacday suuqan kaleeto in khalad yaroo dhaco lagu sameeyo in maaragtay arrin baahsan oo disproportionate ah xoog siyaado ah oo ka baxsan caqliga inay intay isticmaalaan ay dadka shacabka ah ay wax ay dhibaataysan ay dhibaato kale kusii kusi kusii gaaraan marka sharcigani sida human rights watch ay sheegtay anu afyeenkeeda maahay sida ay sheegeen hay-adda qaxootiga qa- maaragtay adduunku waa sharci go- waa waa qaraar amba go-aan gol maraya wax alyaaliyo wixii kenya lagu yaqiinay amba ay ogolaatay ee caalami ah waxaan usoo jeedinaynaa dowladda kenya inay dhegaysato oo ay dhugunuglaato in maaragtay cabashooyinkaas loo soo gudbanayo oo la marsiiyo arrintaasi dood baarlamaanka la geeyo laga munaaqashoodo dadka soomaalida ana aan maaragtay aan lagu samaynin farmuuq iyo heebtakoor la xiriira khaladaad ay gelayaan dad individualis ah oo aan xataa la garanayn heybta ay ka yimaadeen aadan barre ducaale adiga ayaan ku siinayaa maxay kula tahay horta eh, dadka soomaalida ee waddankan degan waa dad kenyaan ah boqolkiiba eh, eh, labaatan iyo saddex eh, ballaca waddankan ayay leeyihiin gobol bay leeyihiin dowladda ayay qayb ka yihiin baarlamaanka ay qayb ka yihiin private sector iyo public sector marka dadka soomaalida waddankan eh, dad laajiin maho siduu waalka sheegay dowladda kenyana eh, sidaan hadda aan qoraalka u maqlay eh, arrinkan waxaa lagu soo rogay qaxooti nooc uu ahaadaba ee waddanka degan ee suudaniga lagu soo rogay waxaa lagu soo rogay ugandeska waxaa lagu soo rogay ethoobiyaanka eritreanka soomaalida yaana eh, ka dhigin shay soomaali kii lagu soo rogay Waayo.
qolooyin kale waxaa la yidhi waa inay tagaan xarada ka kuma eh, dadka soomaalidana waa inay ku noqdaan ifo marka horta arrinka waa in runta laga sheego Eh, kabacdi ayaa la fiirinayaa eh, tillaabada dowladda kenya ee qaaday eh, ma sha- sharciga ma waafaqsan tahay sharciga waddankan dastuurka waddankan iyo eh, dastuurka ama sharciga u yaallo ee adduun weynaha marka waxaa la rabaa waxaa la rabaa way forward eh, eh, shacabka soomaalida in loo sameeyo mudane aadan barre ducaale aad baad u mahadsan tahay ugu dambayntii gunaanadka waxaan siinayaa safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali ameeriko maxaa ay yihiin tillaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si caqabadahan iyo dhibaatooyinkan soo noqnoqonaya looga gudbo ee dadka soomaalida ay tirsanayaan zaar waa mahadsan tahay mar kale waxaan rabaa inaan inaan intaas iloobin aan aan u mahad celiyo siduu sheegay xildhibaanka horta anaga dowladda soomaaliya haddaan nahay aan dadka soomaaliyeedba dowladda kenya iyo dadkeedaba aad iyo aad baa ugu mahad celinaynaa dadkan soomaalida qaxootiga oo labaatan iyo labada sano ka badan ee u ogolaadeen inay wadanka kenya joogaan oo ka badan lix boqol oo kun oo qofood oo qaxootiyaha soomaaliyeed ah oo umahad celinayna dadka qaxootiga laftirkooda way ogyihiin in halkan ama wadamada kaleba ama kenyaba ay ku joogaan si ku meel gaar ah wadankooda meel kaga fiicina jiran way ogyihiin dowladda soomaaliyeedna way ballan qaaday wayna ka shaqeynaysa inay laabtaan laakiin inta laga gaarayo inta laga gaarayo ee halkan ay joogaan ee dowladda kenya waa ka codsanay in xaqooda la ilaaliyo la ixtiraamo waana aaminsannahay inay dowladda kenya siday shalay u xaqdhowreys haddana u xaqdhow doonto insha allah
barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aynu maanta ku eegnay ammaan darrada iyo go'aanka dhowaan ka soo baxay kenya ee ah celinta qaxootiga soomaalida ah ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa waxaa iga xusuusina in barnaamijka igala qayb galeen martida toddobaadkan oo kale ah wasiirka horumarinta gobolka waqooyi bari ee dalka kenya maxamed ibraahim cilmi safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali ameeriko sheekh maxamed cabdulqaadir oo ka mida imaamyada xerada dhadhaab ee dalka kenya xasan shira sheekh oo isna ah dalladda difaacayaasha xuquuqda aadanaha xasan shira sheekh oo isna ah madaxa dalladda xasan shira sheekh oo isna ah madaxa dalladda difaacayaasha xuquuqda aadanaha afrika oo jooga kanada iyo weliba xildhibaan aadan barre ducaale oo mar dambe barnaamijka qaybihiisa dambe nagu soo biray ee dhammaantiinba waad mahadsantihiin wakhtigiinna iyo sidaad ugu dulqaadateen muddada dheer ayaad barnaamijka igala qayb galayseen